إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada warka duhurnimo ee warbaahinta alfurqaan hooyo iyo carruur ay dhashay ayaa ku naf waayey duqayn diyaaradaha itoobiya ay xalay ka geysteen deegaan ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe tiro dad ah ayaa ku dhaawacmay hanti badanna waa ay ku gubatay duqayn cadowtooye oo diyaaradaha xabashidu ay ka geysteen degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe odayaasha dhaqanka gobolka gado ayaa bogaadiyey howlgalladii mujaahidiinta ay ka fuliyeen gobollada shabeellaha dhexe iyo shabeellaha hoose faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay kamiin shalay ka dhacay deegaanka lafoole ee u dhexeeya muqdisho iyo afgooye ciidamada xarakada shabaab mujaahidiin ayaa weeraro ka dhan ah shisheeyaha ka geystay gobollada jubbada hoose iyo baay waxaa magaalada ceelbuur ee wilaayada galgaduud ka dhacay munaasabad ballaaran oo haweenka ku dhaqan magaalada ay ku wareejinayeen sahay ay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta ee jiidaha dagaalka ku sugan xanuun safmar ah ayaa ka dilaacay deegaan ka tirsan dhulka uu ka ariniyo maamulka la baxay puntland ururka midowda afrika ayaa walaac ka muujiyey xaaladda colaadeed ee ka soo cusboonaatay gobolka tigreega ee dalka itoobiya dowladda xabashida itoobiya ayaa maleeshiyaadka t b l f ku eedaysay inay ku tiirsan yihiin dowlado shisheeye xildhibaanno ka tirsan baarlamanka dowladda federaalka ayaa ka soo horjeestay go'aan ka soo baxay guddoomiyahooda ah iyadoona la sheegayo inay wadaan muushin isaga ka dhan ah warka dibaddana waxaad maqli doontaan duqaymo culus ayaa diyaaradaha maraykanka iyo yuhuudda ka furiyeen magaalada sanca ah ee caasimadda yemen إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa maalin axad ah taariikhda hijrigana waxa ay ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha sagaalaad sannadda kun afar boqol afartan iyo lixda hijriga oo waafaqsan lix iyo tobanka bisha labaad sannadda labada kun iyo shan iyo labaatanka ee miilaadiga ah warkii oo dhammaystiran hooyo iyo carruur ay dhashay ayaa ku naf waayey duqayn diyaaradaha itoobiya ay xalay ka geysteen deegaan ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe mahad cubayd cali ayaa faahfaahinta warkan noo soo jeedinaya diyaaradaha dowladda xabashida itoobiya ayaa xalay duqaymo ka geystay deegaanka ceelbacad ee gobolka shabeellada dhexe wararka ka imaanaya deegaanka ceelbacad ayaa ku waramaya in diyaaradaha dowladda itoobiya duqaynta ay ka fuliyeen deegaankaasi u adeegsadeen fuustooyin shidaal ka buuxo oo gaaraya ilaa toddoba fuusto kuwaasoo ay la beegsadeen guryo ay leeyihiin dad shacab ah waxaana ka dhashay waxyeelooyin kala duwan oo soo gaaray dadka iyo hantidooda duqayntaasi waxaa ku shahiiday hooyo iyo laba carruur ah oo ay dhashay kuwaasoo ku jiray mid ka mid ah guryo badan oo ay halkaasi ku duqeeyeen diyaaradaha dowladda itoobiya guryihii duqaynta cadowtooyo lala beegsaday ayaana gubtay afhayeenka odayaasha dhaqanka gobolka shabeellada dhexe oo u warramay warbaahinta islaamiga ah ayaa ka warbixiyey duqaynta halkaasi ka dhacday wuxuuna ugu horrayn ka warramay siday wax u jiraan iyo duqayntu xilliga ay dhacday waxaan leenahay ficil doqnimo iyo fulanimo ku dhisan iyo axmaqnimo ayay ka geysteen dowlooyinka saafigiidiyiinta oo xabashada etoobiya ee caloosha u shaqaysataa shaqaala soo kere dad mataqaana shacab ah masaakiin ah iyo ilma ah haweeno ah ayay afurkii markii la gaaray xilliga afurka la galay ay duqay duqay ka geysteen deegaanka calbaad ilaahay faddigiis waxaa ku baxay dad masaakiin ah muslimiin ah gabar iyo laba mataqaana gabdhoodeed oo la yaryare dhashay shan jir iyo lix jir ah iyo maamadaasay ku jireen sidoo kale wuxuu sharaxaad ka bixiyey duqaymaha ay itoobiya la beegsatay deegaankaasi iyo nuuca ay yihiin magaaladiina guryihii guryaha waxa gudaa waxaa weeyaan baashu markay timaadoy meesha joogga wax ka rido waxay soo deynaysaa fuuskooyin ay ku jiraan waxyaaba qarxaayo basiin sumaysano uraayo shiiraayo jiingadihii iyo wixii haddana way gubeen waxay ku gudayaanna waa jaabo iyo baashi la dhihi jira safiito oo halaas xaramitaadalnimada ayaa sidaa dambeeyey haday dagaal weexal yihiin isagaa la iska alshaayayo iyo ragii kasoo tageen ee naagiyo ciyaalkii gudahaya marka waxyaabaha noocaasa meesha ka dhacay yuhuudda laflacaarigaa iyo kuwa usoo saxiixay dabadhifyada usoo saxiixay ee ka codsaday in dadkaas la laayo iyada miyasaga maxari doono hadheerata hase dhawaateen ugasaasaan war bixinayna ugu dambayntii wuxuu tilmaamay afhayeenka odayaasha dhaqanka gobolka shabeellada dhexe in duqayntaa ka dhacday ceelbacad ay isloog yihiin itoobiya iyo dowladda federaalka iyaduna ay ka dalbatay wuxuuna sheegay in xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka uu cil u qabo dadka ku dhaqan deegaanka ceelbacad maadaama buu yidhi aan taageero looga muujin dowladdiisa sidaasina loo bartilmaameedsaday
meeshay joogaan waa helaan magaalada muqdishoay kulaalayaan indhahooday way ku arkaan dadkaan coy ciila u qabaa ninkaan xasan gurgurta ayaa u qabaa ciil waxaan lagu kaalmaynin taageerana loogama muujin dowladiisa nijaasa ma taqaana taageera loogama muujin camal ku jira iyo cugdo oo u qab waa xaafidi ayuu meeshan u bartilmaameysahaa ciilkaasuu markalabaa odagaas marka arrintu waa sidaas duqaymo kuwan la mid ah ayaa xalay ka dhacay magaalada jilib sidoo kalena waxay maalmihii la soo dhaafay diyaaradaha dowladda itoobiya sidan oo kale u duqeeyeen dhul ka mid ah gobollada hiiraan iyo shabeellada dhexe tiro dad ah ayaa ku dhaawacmay hanti badanna waa ay ku gubatay duqayn cadowtooyo oo diyaaradaha xabashidu ay ka geysteen degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe sida warkan uu ku faahfaahinayo waryaheena cabdisamed cabdulaahi xalay abaara saqdi dhexe oo ku aadan lix saac ayaa diyaarad aad u guux weyn oo jawiga hoose ku duulaysa waxay dhanka bari ka soo gashay magaalada jilib ee xarunta wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe diyaaradda oo ay leedahay dowladda xabashida itoobiya ayaa magaalada ku turtay tiro fuustooyin ah oo ay ka soo buuxiyeen shidaal iyo maadooyin kimikaal ah oo wax guba waxayna ku dhufteen goobo ganacsi kuwo waxbarasho iyo xaafad ay degan yihiin dad rayd ah waxaa hal mar dabka ay xabashida tuureen ku gubtay tiro dad ah oo u badan haween iyo caruur suuqii kudaarta alaqsa iyo jaamacadda alqimah ee magaalada jilib waxaana saakayay xilli subaxa isbitaalka magaalada jilib ku booqday dhibanayaashii ay diyaaradda gubtay kuwaasi oo u badnaa haween iyo caruur yaryar maryan cabdulaahi waa hooyo ku dhaawacantay falkii gubidda ahaa oo ay xabashida geysteen waxaa sidoo kale ka gubtay laba gabdhood oo aad u yaryar kuwaasi oo ay dhashay xilli ay saarneed sariirta bukaanada ayaan wax ka weydiiyey dhibaatada soo gaartay iyada iyo qoyskeeda magacaaga
mare cabdulaahilan
bal saakay xaalkaaga ka waran sidee xalay wax kuu gaareen anagu hurda waxa nagu soo horda marka adiga laba gabdhood iyo aniga waxna gaareen ciyaalka inta kala warran yihiin walaal dhaawacyaana gaara adi gabadh korka dhan ka gubtay aniga meel laba meeloo dhaawac iga gaara tayar ina meel kala dhaawac ka gaara gurigiina miya wax ku soo dhaceen haa gurigay ku soo dhacay
wax noocee ah bal tilmaam inaga sii wax ololaya isaga dhanba oo gubanaya guriga dhan gubaya nagu soo daatay waxaasana gaarin qoyska imise qofaa wax ka gaareen saddex qof haye sidee wax u kala gaareen gabar iyada dhan waa gubatay jirka dhan xaggay jiifta gabar kalena qayb baa gubatay meelahaas adiga gabdhaha adiga miyaa dhalay haa anaa dhalay waa meeqa jiro mid sagaal jir wey midna afar jir
qoyskiina saddexdaas qofaa wax ka gaareen haa ilaaha nooga aarguda gaalada saas noo gashay dad masaakiina guri jiifaa iska ahayne anagu lamaanana dagaalamayna
sidoo kale nadiifa xasan maxamed waa ayeeyada qoyska waxa ay baadiyaha u dhow magaalada jilib uga timaaday ehelkeeda markii ay maqashay in diyaaradda ay wax ku dhufatay waxay iiga warantay xaaladda murugsan oo ay ku jiraan iyadoona sheegtay in amaxaaro itoobiyaan ah ay gubeen reerkeeda wax idin gaareen wax ilaahay noo qadaraana gaara laakiin cada waa nagu soo duulay guryihii iyo ilmihiiba naga dhameeyey ani sidaa baadiyaan ka soo cararay haddeeraan soo galay waxaan u imi gabanaan habaryo ayo ilmaheeda isdul jiif ah saddex qof waaye gabadh baa aada iga lidata korkeeda meel fayo oo afar la saara malah ilaahay subxaana wa tacala waxaan ka barya in ilaahay naga qabto hawada alla ku gubo meeshay ka soo goxday ay gubato iyagana ilmaha ilaahay ii booga dhayo yaa gubay ilmaha gaalaa gubtay amxaaro kan kala leeyahay oo maxay u adeegsadeen dabkooda waxay u yeelaasan diyaarad aad iyo aad wuxuu quwadeeda u weyntay markay kor maraysay baadiyaan joogay waxay ii kor murtay si xawliya daqiiqada kabacdina waxay rida dambaauda hoholcaya gurigoodiay ku gubtay gurigoodii ay ku gubtay way hurdeen ilma soo jeeda ama dheelayay ma ahayn masaakiintaa loo soo diray shabaab ma raadina soomaali raadis muslim raadis waa ma aha wax raadinaya shabaab ma ah waxay raadinaysaa laa ilaaha ila allahu maxamed rasuulullah intii tiraahday ashahaadata ummadda nebi maxamed ah ayay goobaysaa midu waa saddex jir midna waa xalay xilligii uu dabka socday ayaan gaaray suuqii gubanayey waxaana la kulmay dad goobjoogayaal ah oo iga warmay siday wax u dhaceen وعليكم السلام ورحمة الله والله عبد الناصر علي دها cabdinaasir hadda halkee ku sugannahay waxaan ku sugannahay suuqa aqsa ee de- de- degmada jilib haye ee, hadda saacaddu waxaa ay maraysaa ee, toddoba saac iyo bar maxaa halkan ka dhacay Ee, halkan dab aa ka kacay oo maaragta ay sheega saa ujeedaba oo holaca hadda waa dadkii muslimiintii shacabka oo isku soo baxay oo isku gurmaday Aha.
alxamdulilah bifadlilah dabka halkuu ka yimid dabkani oo diyaarado oo dusheena maray inay rideenaa loo malaynaa ee, maaragta ay ugu talgaleen ummadda muslimiinta inay ku argagaxgeliyaan ee hantidooda iyo noloshoodii ee maaragta ay ugu baasadaan haye marka ummadii muslimiinta shacabkii waxaas ma u aabiyeelin way soo kaceen dhammaantooda dabkii waa waa gacmaha lala galay alxamdulilah ilaaha loo kaashaday haddana alxamdulilah meel fiican ay maree baawur dab demisaa nala joogto dabkii demisaa lagu hayaa hadda waxaa waaye gabagabo sii maraa insha allahu tacaala waxaa rajeeyaynaa saacadaha soo socda inuu gabagabo insha allah waayahay maxaa saameen oo ka dhashay والله سأنا سأوجي ده هذا وح وح سامين كده شو سوقي ده جناس جاي قيابك كم ده هذا قبتي كل وحي نف يو قصارين هذا ما- ما ما شيء كرنا عادي.
واللي وحنا كجرنا شقدي عم كجرنا halkan masaa'ib baa ka dhacday haye masa- masiibada maxay tahay masaa'ib waxa waaye ilaahay wax noo saqiray aa ka dhacay haye waxa weeye waa diyaarad baa timi meesha haye kabacdii adigu waxay tuurtay baan u malaynayaa een, fuusto batroola Haye.
saan u malaynayo Haye.
fuustadii hadday tuurtay inay fuusto gubanaysay ay kusoo dhacday baan u malaynaya aad iyo aad kabacdii dee islaamkaa ilaahay u bixiyey dhulkaan oo dhan suuqa aqsa la dhahaa aagaan oo dhan ilaahay waa ceymiyey dabku waxay rabeen magaalada dhan inuu gubaan laakiin ilaahay waa badbaadiyey rabbiga subxaana haye waan arkaysaayo ummaddii iyo dadkiiba isugu yimi si loo badbaadiye waa ujeedaa waayahay maxaa saameen oo ka dhashay dabka wallaahi naf goday ma jirto adigu hanti iyo waxna waa la badbaadiyey wax hadda hanti badan oo suuqa ku burburtayna ma jirto waxaan guryo iyo ahayn haye guryo badan baa ku tegey adigu goobaha marka dabka hadda uu ka kacay ee, qaab noocee bay u samaysnaayeen waa ganacsi noocee ah ganacsigu suuqi weynaa waaye oo hilibka iyo qudaarta ya waa carwooy carwooyin baa jira ya shidaal baa jira shidaal baa jira xaggaas aad iyo aad ma fahantay suuq waa badan yahay haye hadda xaalku halkee buu marayaa alxamdulilah hadda waa ladan yahay waxay waa la badbaadiyey wax la badbaadin karo suuqiina waa ujeedaan dhiinna ku arkaysaan waa maasha allah caawa halkan maxaa ka dhacay waxaa ka dhaca fulaynimo oo lagu yaqaano gaalada masaakiina ku baabi'iyaan hantidooda
wax noocee waaye marka noo tilmaam bal waxa inta ka dhacay wallaahi wax aan ka sheekay kara maaha waa wax doqonnimo ah oo ay shacabkii hantidoodii ay ku ugaarsadeen waxay samaynayaan ama waxay ku talagaleen ilaahi subxaana tacaala ka fashiliyey waayahay yeeyihiin Iyadii suuqii qudaarta inay baabi'iyaan bis unbay ku talagaleen maahane wax ay mujaahidiin ka qaadi karaan malaa meeshaan mujaahidiin ma joogto waxaana leeyahay gaalada haddaad qudaartii waxaas iyo meelo jingadii waxaas inaad gubtaan aa usoo talagasheen oo shidaal maraykan oo ku bixinayo waad fashilanteen tii ugu dambaysay ku jiraan waa neef gowracangeeda kama waabtaan leeyahay sideed saac iyo rubi aan sii maraynaa maxaa halkan ka jira waxaa halkan ka jira in gaaladii doqonta ahayd ee aan waxtarka aan lahayn ee qadka ka lunsanayd ee aan wax qabad aqoonine waxna aan qabsan karine maanta dhibaatada loo geystay awdheegli iyo meel kasta loogu geystay ku aargudatay qudaar hooyo leedahay ee jiingado meel ku yaalla kaga aargudatay taasna annaga waxba uma aragna haddaan nahay muslimiinta ku nool maga- magaalada jirib Een, kolay waxbaan geysanay bay dhihi doonaan annaguna waxaan halkaas ka caddayn doonaa in yaanyadii iyo qudaartii een, magaalada jilib qaybteeda alaqsa inay halkaa ku burburiyeen yaanyana ma noqoto iyo jiingad la burburiyena ma noqoto aargud intaas ayaan leeyahay
waxaan joognaa degmada jilib gaar ahaan suuqa alaqsa caawa waxaa weerar fulinnimaa geystay cadowga sidii lagu yaqaanay Een, waxay beegsadeen suuqii een, degmada jilib ayagoo een, ku soo jabay furimaha hore ee dagaalka ay ku soo koomeen duqeymo fulinnimo ah Een, hadda waxay burburiyeen ilaa iyo een, afar gobod aa dhihi karaa Een, shacabka muslimiinta iyo maamulka degmada jilib iskaashanaya waxay ku guulaysteen inay demiyaan marka insha allahu tacaala fariin waxaan u dirayaa cadowgii xasuuqaan geystay insha allahu tacaala wax walba muslimiinta aad ka gashaan ogaada inuu yahay dembi dagaal aad gasheen sidoo kale waxaan waraystay qaar ka mid ah hooyooyinkii ku ganacsan jiray suuqa laksa gaar ahaan kuwa qudaarta xabashida gubay goobahooda ganacsi iyagoo aad ugu caraysan ayay ii warameen carfoo cali alayidhahaa haye hadda waxaan dul taagannahay goobo ganacsi u gubtay adiga wax ma ku lahayd haa khudaaraan ku lahay miis khudaar ahaa igu yaalay dakumdaakum waa eber waay waa gubtay haa gubtay maxaa ku dhacay diyaaradaa ku dhacday gaalka wecelka aha ku ridi haa yaanyada khudaartee gubi kuwaas buu guulku gaarahay haa khudaartu iga gubee khudaartaas iga gubi guulkuba gaaray haa wax ka daran asaa lagu ridaa haddii ilaah yidhaah haa waayahay hadda goobtaada ganacsi maxaa kaaga badbaada waxba kama badbaadin kuwaan faraq an ku haya laba xaboo basal aha ka badbaadi
buwaagtii wixii kugu qornaayeen ma heshay maya wixii oo dhan waa ku gubteen ilaa wixii waa aadleen waayahay hadda marka sidee ilaaha ku mahadsan ilaaha ku mahadsan fariin maxaad diraysaa gaalka gaala waa lagu soo socdaa meel gal iyo kiigii la jirayba haa nyaanyilay asgubi guulkuma gaaray qudaarta iga gubata waxba uma arkay haa waa lagu socdaa gaalo waa lagu soo socdaa maantana waa lagu jira caqbadana waa lagu jira kuwaa dhale ku jiro kuwaa ari dhale ku jiro haa
magin sheekh abubakar oo joogta degmada jilib haye ma waxaad ka tirsanayd eh, dadka ganacsiyada ku leh goobtan haa walaal waxaa caawa meeshan ka dhacay khasaare aad oo aad u weyn oo naga soo gaaray goobtan waxaa sidaan u galay goobtan ciidamada maraykanka
hadda waxaad wadataa buwaag gubtay buwaagtan maxay yihiin buwaagta waa kuwii deymanka ku qori jirnay oo lacagaha dhan noogu qornaayeen waxa sidaa u gubtay waa ayaga goobtii ka waran ayada maxaa ayadana ka badbaaday wax saas oo badbaado ma laha laakiin dhammaan way gubteen dhammaan wixii meesha yaala way baaba'een alxamdulilah ilaah ayaa ku mahadsan buwaagta hadda qoraaladooda ma la arki karaa maya wax laga arki kara malahan laakiin waa iska sitaa oo keliya
duqaynta caynkan ah oo ay geysanayaan xabashida itoobiya ayaa ku soo aadaysa iyadoo dhowaan socdaal waabe axmed ku tagay magaalada muqdisho iyadoona xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka uu geeyey xeebta liido duqaymadan ayaan itoobiyaanka muddooyinkii lasoo dhaafay waxa ay ka wadeen qaybo ka mid ah gobolka shabeellaha dhexe iyo hiiraan iyagoona beegsanayay guryaha ay dadka rayidka ah degan yihiin iyo sidoo kale goobaha baadiyaha ah ee dhulka daaqsiinka ah faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay kamiin shalay ka dhacay deegaanka lafoo leh ee duleedka muqdisho dagaalyahanada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa saacadihii lasoo dhaafay howlgallo ka fuliyey gobollada shabeellaha hoose jubbada hoose baay iyo laamu oo gacanta kenya ku jirta shabeellaha hoose faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa kamiin shalay ka dhacay deegaanka lafoo leh ee u dhexeeya muqdisho iyo afgooye ciidamada mujaahidiinta ayaa dhabbaha u galay kulanyo ka soo baxday muqdisho oo gurmad u ahaa askarta dowladda federaalka ee lagu weeraray degmada owdhegle dhimashada ayaa gaartay afar askari waxaana ka mid ah sarkaal ka tirsan ciidamada dowladda federaalka inta la xaqiijiye kamiinkaasi waxaa ku dhaawacmay sagaal askari oo qaarkood xaaladoodu ay daran tahay jubbada hoose ciidamada mujaahidiinta waxa ay shalay madaafiic ku garaaceen xerada ciidamada jubbaland ay ku leeyihiin deegaanka buulo xaaji oo hoos taga magaalada kismaayo lama helin faahfaahin ku aadan khasaaraha ka dhashay duqaynta ciidamada jubbaland ee lagu weeraray xerada ayaa dhaqdhaqaaq ka sameeyey bannaanka buulo xaaji waxaana ay la kulmeen weerar qorshaysan oo kaga yimid dhanka mujaahidiinta al-shabaab weerarkaasi dambe ayaa sababay dhaawaca afar askari waxaana ku jira abaanduulihii xerada ciidamada ayaa lagu qasbay inay dib ugu laabtaan buulo xaaji iyagoo wata dhaawacyo deegaankan waxaa lagu xasuustaa marar badan inay ka dhaceen weerar laayaan ah oo ay geysteen ciidamada mujaahidiinta al-shabaab baayi ciidamada mujaahidiinta waxa ay howlgal qarax ah ka fuliyeen deegaanka awdille qaraxaas ayaa haleelay askar ka tirsan xabashida itoobiya idaacadduna ma aysan helin faahfaahin ku aadan khasaaraha itoobiyaanku ay ka dhaxleen qaraxaasi gobolka laamu haddaan eegno ciidamo ka tirsan mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal ku qaaday xerada askarta kenya ay ku leeyihiin magaalada maangaay oo ka tirsan gobolka laamu ee gacanta kenya ku jira dagaalyahanada xarakada shabaabulmujaahidiin waxaa u suurta gashay inay gudaha u galaan magaalada iyagoo u muxaadareeyey bulshada muslimka ah ee ku nool magaaladaasi gobolka n f d ee lagu gumaysto dadka soomaaliyeed waxaa ku sii laba xoogaysanaya weerarada ay geysanayaan dagaalyahanada mujaahidiinta al-shabaab iyadoo kenyana ay aad kaga walaacsan tahay dhaqdhaqaaqa mujaahidiinta ay ka wadaan gobolka maadaama dagaalada ay barbar socdaan kulamo iyo muxaadarooyin loo jeedinayo dadka soomaaliyeed odayaasha dhaqanka islaamiga ah ee gobolka gado ayaa bogaadiyey howlgalladii mujaahidiinta ay ka fuliyeen qaybo ka mid ah gobollada shabeellaha hoose iyo shabeellaha dhexe nabadoon cabdulaahi ansaari oo ka mid ah odayaasha dhaqanka islaamiga ah ee gobolka gado oo la hadlay warbaahinta alfurqaan ayaa si diiran u soo dhoweeyey howlgalladaasi waxaana uu u duceeyey ciidanka mujaahidiinta maaragtaa ilaahay ha idin xifdiyo ilaahay gondihiinna ha sugo ramyigiinna iyo ra'yigiinnana ha wanaajiyo ha sugo ilaahay maaragtay ha idin kaalmeeyo shaabigiisa ugu kaalmayseen mu'miniintana qalbigooda farxad u geliseen ducafadana aad maaragtay u dhiirigeliseen sidaas ilaahay adduun akhraba ha idiin wanaajiyo amsaashiinana ilaahay ha badiyo baan idin leenahay ubadkiinna iyo awlaadiinna iyo ahalkiinnana allaha idiin xifdiyo weli ha idinkaga noqdo umuurtiinnana tayasiir allaha ka dhigo qulubta mu'miniinta guud ahaanna ilaahay ha isu soo dumo sidaas baan ayaga ku leenahay ade- adeer waxaa magaalada ceelbuur ay wilaayada galgaduud ka dhacday munaasabad ballaaran oo haweenka ku dhaqan magaalada ay ku wareejinayeen sahay ay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta ah ee jiidaha hore ku sugan cali aadan xasan ayaa warkan noo faafaahinayo munaasabad heer sare ah oo ay kasoo qayb galeen odayaasha dhaqanka haweenka iyo marti sharaf kala duwan ayaa ka dhacday degmada ceelbuur ee walaayada islaamiga ah ee galguduud haweenkan ayaa soo bandhigay sahay badan oo ay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta ee safka hore kaga jira furmaha dagaalka qaar ka mid ah haweenka ayaa goobta ka warbixiyey dadaalkooda iyo sababta ay sahaydan ugu wareejiyeen ciidamada mujaahidiinta waxaan wareejinaynaa maantay agab kala duwan oon ugu tala galnay wiilasha mujaahidiinta oo ka halgamayo bariga afrika khaasatan shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose inti ka dhex leh agabkaas oo ka kooban boqol iyo labaatan caag buskud boqol iyo labaatan jawaan oo buskuda ee qaloon sagaal kiish oo buskud ah sagaashan iyo saddex kartoon oo timir ah ee cimaamado fanaanado boqol iyo labaatan dersin oo fanaanado cimaamado oo ah toban dersin shaambo oo ah shan kartoon kabo oo ah toban dersin saliidda qoryaha oo ah lix dersin sakiin oo ah shan dersin xarkihii cadowga lagu xirxiri lahay gaalada lasoo qabtay iyo badeeladii cadowga baktigeeda la ysaga duugi lahay iyo agab dheeraad ah oo intaas ka weyn oon ugu tala galnay walaalahayna mujaahidiinta oo ka halgamaya bariga afrika haddaan nahay go- gabdhaha gobolka galguduud waana ku soo daba jirtaa intaas iyo in ka badan haweenka ayaa sheegay inay garab taagan yihiin mujaahidiinta iyagoona muujiyey taageeradooda buuxda ilaahay subxaana wa tacaala waxaan leenahay mujaahidiinta garabkooda ilaahay ha galo safuuftooda ilaahay ha mideeyo quluubahooda ilaahay ha mideeyo ilaahay subxaana wa tacaala cadowga nagu soo duula ilaahay ha naga qabto shartiisa ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa ilaahay subxaana wa tacaala cadowga inuu naga qabto muslimiintana meel kastay joogaan ilaahay subxaana wa tacaala ee meel kastay ku nool yihiin galgaduud keliya ma aha shabeellada dhexa keliyana ma aha shabeellada hoose keliya soomaaliya keliyana ma aha mujaahidiinta meel kastay joogaan ilaahay subxaana watacaala waxaan u weydiinaynaa ilaahay subxaana dadka muslimiinta meel kastoo cadowga uu ku dhibayo inuu ilaahay subxana wataala cadowga ka dulqaado walaalaheen mujaahidiinta waxaan ugu baaqaynaa inay cadowgooda la sabartamaan ilaahay badaacadiisa qaali waaye ilaahay wixii gaal u helinaana garabkooda ilaah ka baxo ilaahay subxaana watacaala cadowga dhulkan joogana in isdabadhigida u baahan yahay mujaahidiinta waxaan leenahay markaan isdabadhigida u baahan yihiin hala isdabadhigo habeenka waa shaqaynaa maalinta waa shaqaynaa waxaan u shaqaynaynana walaalaha inay maaragtay iyagana aan garabkoodana oo caagibay ku cabaan aysa weynin oo cimaamada madaxa saartaan aysa weynin oo maaragtay wax yaray ku afuran aysa weynin intaasa anaguna u taaganna allaheenaan ku raaligelinaynaa cidda allaheeda ka cariisaysa cid ka guul darano ma jirta ayagaana guul darro iyo balaayo ayagaa ku dambayn doona insha allah biidni illaahi albaari adduunna ayagaa khasaara aakhirna ayagaa khasaaraayo ilaahay subxaana watacaala haydin garab istaaga ayaan leenahay ilaahay garabkiina ha istaaga ayaan leenahay odayaasha dhaqanka ayaa sahaydan ka gadoomay haweenka si ay u gaarsiiyaan mujaahidiinta waxayna sidoo kale bogaadiyeen dadaalka ay haweenka muujiyeen iyo sida ay u garab taagan yihiin ciidamada mujaahidiinta jasaakum allahu khayr waan la wareegnay gabdhaha oo alaabtan oo adiga maaragtay badan oo ka kooban timir ka kooban cagada ka kooban ninka la yidhaahdo saliid ka kooban funaanado iyo shaargasha hooshe iyo buumooyin intii ka dhaxayda iyo cagado qalabkaanoo dhowr iyo tobanno iskugu jira adiga shaambo ka mid tahay imaamada ka mid yihiin waan kala wareegnay gabdhaha muslimaadka jasaakum allahu khayr waxaanan u soo wareejinay walaalaha mujaahidiinta jasaakum allahu khayr maalkoodana allah u barakeeyaan leenahay degmada ceelbuur gabdhaha jooga ayaana bixiyey gobolka dhan ma ahan inta kalena waxaan ugu baaqeenaa inay ka qayb qaataan sidoo kale inta kalena way soo wadaan gabdhaha jooga gobolka galgaduud gaar ahaan degmada ceelbuur qaybaheeda kala duwan meel walbaba ka jooga muslimaadka ah isugu yimiday magaalada ceelbuur aad iyo aad baan ugu ducaynaynaa aad iyo aad baan ugu tahnidaynaynaa maalka ay bixinayaan haweenka galguduud ayaa muddo dheer sahay la garab taagnaa ciidamada mujaahidiinta waxayna kaga duwan yihiin haweenka kale ee dahabkooda ku bixiya dagaalada qabiilka iyo taageerada ciidamada shisheeye ee duulaanka ku jooga dalka
xanuun safmar ah ayaa ka dilaacay deegaano ka tirsan dhulka uu ka arrimiyo maamulka la baxay puntland sida warkan uu ku faahfaahinayo waryaheena farxaan cali wararka ka imaanaya deegaan lagu magacaabo rakoraaxo oo hoostaga maamulka isku magacaabay puntland ayaa ku warramaya in xanuun aan horay loo arag oo si dhaqso ah ku faafaya lagu arkay deegaankaas guddoomiyaha deegaankan cabdirashiid cumar saciid ayaa sheegay in ugu yaraan afar ruux ay ugu dhinteen xanuunka bulshada deegaanka halka ay u jiifaan inta badan dadkii deegaanka xanuunkan ayaa guddoomiyaha astaamihiisa ku sheegay qandho lafajabis ah xaaladda deegaanka haddaan ka warbixino runtii deegaanka laba xaaladood ba hadeer xilligan la joogo uu ku sugan yahay xaalad waa xaalad waddanka waxaa ka jirta abaaro iyo biyo la-aan iyo cuntayari aada u baahsan sidoo kalena xaaladda kale waxa weeyaan deegaanka hadeer waqtiyadii ugu dambeeyey bilihii ugu dambeeyey waxaa ka jiray xanuun xanuunkaasi waa qandho badi dadkao dhan ku dhacday xanuunkuna xaalkiisu waa xanuun safmar ah oo dadka inta badan ku dhacay waa qandho dadka lafaha ayaa laga qabanaya sidoo kale qofku wuxuu waayayaa urkii dhadhanka ayuu waayaya dadka qaarna wuxuu ku keenayaa in sanka ama afka ay dhiig ka keenaan sida la caddeeyey ilaa saddex qof afar qof ayaa xanuunkan u geeriyooday oo qandhadaasi intay soo riday kadibna toodii ay noqotay sababta unbay lahaatay ajal bay dadku isaga dhimanayaan laakiin sababtaas xanuunkaas inay u dhinteen ayaa la xaqiijiyey saddex qof ilaa afar qof oo deegaamada degmada hoostaga ka tirsan haddaba deegaankan ayaa dadka ku nooli inta badan la daaladhacayaan xanuunkan ilaa haddana ma aysan helin gargaar caafimaad sababo ku aadan adeeg caafimaad la'aan oo laga soo sheegayo deegaankaas
ururka midowda afrika ayaa walaaca ka muujiyey xaaladda colaadeed ee ka soo cusboonaatay gobolka tigreega ee dalka itoobiya maxamed sheekh cali war ka soo baxay ururka midowda afrika ayaa maalintii jimcaha aynu soo dhaafnay lagu sheegay in ururka uu aada uga walacsan yahay colaada kasoo cusboonaatay dalka etoobiya gaar ahaan gobolka tigreega geylankan adag ayaa u dhexeeya hogaamiyaasha kooxda t b l f midowda afrika ayaa tibaaxay inay si dhow la socdaan khilaafka soo kala dhexgalay kooxda t b l f ee tigreega ayna aada ugu qoobgarirayaan in khilaafkaas uu horseedo burburka heshiiskii nabadeed ee ka dhacay magaalada britoria kaasoo ay wadagaleen dowladda etoobiya iyo kooxda tigreega sababna uu ahaa in lasoo afjaro colaadii dhiigga badan ku daatay ee ka dhacday gobolkaas warka ka soo baxay midowda afrika ayaa baaq loogu diray hogaamiyaasha kooxda t b l f iyadoona loogu baaqay inay wada hadal iyo is-afgarad ku dhammeeyaan khilaafka soo kala dhexgalay lagana taxadiro in xaaladdu ka sii darto bayaanka ka soo baxay midowda afrika ayaa daaha looga rogay in haddii ay xaaladdu ka sii darto ee u dhexaysay etoobiya iyo kooxda t b l f dhinacyaduna aysan ogolayn inay wadahadal ku dhammeeyaan khilaafka ayna horseedi doonto xaalado bani-aadanimo oo mar kale ka dilaacdo gobolka tigreega ee waddanka etoobiya halkaasoo sannado ka hor ka dhacay mid ka mid a dagaaladii ugu dhiig daadashada badnaa ee wakhtiyo dhow ka dhaca dalka etoobiya ee dhaca qaaradda afrika dhowaan ayaa waxa uu khilaaf adag soo kala dhexgalay madaxweynaha ismaamulka tigreega iyo hogaamiyaha kooxda t b l f waxaana madaxweynaha ismaamulka tibaaxay in gobolku ay ku sugan yihiin ciidamo ka socda dalka elitereya islamarkaana la doonayo in la afgembiyo maamulka
dowladda xabashida etoobiya ayaa maleeshiyaadka t b l f ku eedaysay inay ku tiirsan yihiin dowlado shisheeye cabdalla mukhtaar ayaa warkan noo diyaariyey markii ugu horreysay xukuumadda addis ababa ayaa waxa ay eedeen culus u jeedisay mid ka mid ah garabyada maleeshiyada t b l f ee ka arrimiya gobolka tigree ee dalka itoobiya xukuumadda uu hogaamiyo abiy axmed ayaa maleeshiyaadkan ku eedeysay inay ku tiirsan yihiin quwado shisheeye isagoo ku sugan adis ababa islamarkaana diblomaasiyiin uga waramayay xaaladda gobolka ayuu wasiirka arrimaha dibadda ee etoobiya jeediyey eedeyntan inkastoo uusan caddaynin cidda ay kooxda ku tiirsan tahay wasiirka ayaa tilmaamay in dowladdiisu ay si dhow ula socoto xaaladda ka taagan gobolka tigreeh oo ka socda dagaallo u dhexeeya maamulka ku-meelgaarka ah ee gobolka tigreeh iyo t b l f kuwaasi oo ka dhacay magaalooyin dhowr ah oo ka tirsan mandiqadaasi wuxuu intaa ku daray in kooxda t b l f ay isku dayayaan inay afgembiyaan dowladda xabashida ee uu hogaamiyo abiy axmed iyagoo weliba adeegsanaya awood milatari ayuu yidhi wasiirka arrimaha dibadda ee etoobiya waxaa marba marka ka dambaysa cirka isku shareeraya xiisadaha ka aloosan gobolka tigreeh ee u dhexeeya dowladda xabashida iyo kooxda t b l f xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka ayaa ka soo horjeestay go'aano ka soo baxay guddoomiyahooda ah iyadoona la sheegayo inay wadaan mooshin isaga ka dhan ah waa kan cadnaan xaaji muxsin oo warkan noo sii ambaqaada waxaa war-saxaafadeed ay soo saareen in ka badan boqol xildhibaan oo ka tirsan dowladda federaalka ay si adag kaga horjeesteen go-aan ka soo baxay guddoomiyaha baarlamaanka ninka lagu magacaabo aadan madoobe go-aanka aadan madoobe ayaa lagu sheegay in xildhibaan cabdulaahi xaashi abiib uu lumiyey xubinnimadiisii golahaas taasoo ay kasoo horjeesteen xildhibaanadan tallaabadaas ayay ku tilmaameen in gebi ahaanba ay kasoo horjeedaan islamarkaana aysan waafaqsaneen sharcigooda iyadoo warar la helayo ay sheegayaan in xildhibaanadaasi ay wadaan mooshin ka dhan ah aadan madoobe aadan madoobe ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in dhakhtar cabdulaahi xaashi abiib uusan soo xaadirin golaha baarlamaanka in ka badan laba fadhi oo xiriir ah isagoo aanan soo gudbin sababta uu ku maqan yahay cabdulaahi xaashi abiib ayaa eedo isdaba joog ah oo la xiriira musuq maasuq iyo maamul xumo uu ku eedeynayay madaxweyne xasan sheekh isagoo dacwadiisa iyo eedda u gudbiyey dalalka iyo hay-adaha maalgeliya dowladda federaalka tillaabada uu qaaday aadan madoobe ee xildhibaankan looga saaray baarlamaanka ayaa la aaminsan yahay inuu ka dambeeya xasan sheekh maxmuud aad baad u mahadsantahay cadnaan warkanna waxaad kala socotaan idaacadda alfurqaan ugu dambayntiina diyaaradaha maraykanka iyo yuhuudda ayaa duqaymo culus ka geystay magaalada caasimadda u ah dalka yemen ee sanca howlgaladan ayaa lagu bartilmaameedsaday xarumo militari oo laga hago diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee xuutiyiinta ila wareedyo goobjoogayaal ah ayaa warbaahinta u xaqiijiyey in la maqlayay qaraxyo xooggan oo ka dhashay weerarada ay fuliyeen diyaaradaha maraykanka warbaahin xiriirla leh kooxda xuutiyiinta ayaa sheegtay in afar weerar oo xagga cirka ah lala beegsaday xaafadda aljaraf ee waqooyiga caasimadda yemen ee sanca wargeyska new york times oo soo xiganaya sarkaal maraykan ah ayaa warbaahinta u sheegay in maraykanku uu dib u bilaabayo inuu qaado duqaymo ka dhan ah bartilmaameedyada xuutiyiinta kuwaas oo muddooyinkii dambe hakiyey howlgalladii ay ku bartilmaameedsanayeen maraakiibta maraykanka iyo kuwa yuhuudda in ka badan soddon ruux ayaa ku naf waayey duqaymaha maraykanka iyo yuhuudda ay ku garaaceen magaalada sanca ee dalka yemen